wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaaliga ah soomaaliya cabdisalaan hadliye oo new york uga qaybgalaya shirka guud ee qaramada midoobey ayaa dhanka kale waxa uu ka qaybgalay kulamo gaargaar oo looga hadlaya arrimo ay qaxootigu ka mid yihiin caasho ibraahim aadan caashucuud oo shirka new york ka qaybgalaysa ayaa ugu horeyn wasiirka weydiisay oo ay la kulantay inuu sharaxaad ka bixiyo kulamadii uu ka qaybgalay waxaana uu wasiir hadliye uu ku warceliyey
kulanadu way kalaway kala qaybsan yihiin saddex kulan baan afar kulan baan ka qayb gallay ka ugu horreeyey wuxuu ahaa waxa laga hadlayay qaxootiga adduunka iyo sidii loo caawin lahaa waad og tahay waddan waxaan nahay qaxooti badani ka maqan yahay oo dadkeennu dibadaha ku dhibtaysan yihiin aad baan uga qayb galay saddex goobood oo lagaga hadlayey waxaan u sheegnay inaa waddanka iyagu nabadgelyo yahay inuu intaa dhina nabadgelyo ay soo noqonayso in dadkiisu loo baahan yahay inuu ku soo noqdo ciis iyo sharaf iyo aan cidna la qasbin qofkii wale doonaya inuu soomaaliya yimaadaana uu ku soo noqdo oo waddankiisa ka qayb galo sidii loo dhisi lahaa sidii wax looga qaban lahaa sidii loo xasinoolayn lahaa qofna ma rabo inuu qaxooti ahaado noloshiisoo dhan inkastoo waraysi aan la yeeshay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka soomaalida axmed daahirna uu hore uga hadlay haddana maxaa lagu soo gebagabeeyey arrimihii qaxootiga ee soomaalida ad ka hadasheen waxaa lagu soo gebagabeeyey in lacag badan baa ayaa la raysgareeyey waxaa la gartay in mataqaanaa dowladaha keliya iyo u nka keliya uuna wax ka qaban karin adduunku isku wada yimaado busineska shalayto wuxuu qabtay madaxweynaha maraykanka barack obama summit buu qabtay oo anigoo aan ka qayb galay oo lagaga hadlayey sidii dadka tabaalaysan wax loogu qaban lahaa sidii looga dayn lahaa cunsurnimada sidii aan sida xune loo eegayo loo joojin lahaa wadamadoodiina lagu soo celin lahaa amba wadamaday tageen lagu dayac tiri lahaa wax aad u fiican baa ayaa ka dhacay lixdan iyo afar milyan oo qof baa qaxootiya adduunka inaguna waxaan nahay waddanka saddexaad ee qaxootigiisu ugu badan yahay adduunka marka waa wax fiican baa ayaa ka socda goor dhoweyd sida muuqato waxaad ka soo baxday kulan ay albaabada u xiran yihiin oo muddo saacadaad socday oo laga hadlayay soomaaliya waddamada igaadna ay ku dhammaayeen kulankaasi muxuu ku saabsanaa kulankaasi soomaaliya keliya laga hadlayey soomaaliya progresska ay samaysay baa loo dabaaldegayey wuxuu ahaa kulan dowlad soomaaliya ay saaxiib yihiin amba wax ka dhexeeyaan oo ka maqnayd hal dowladna ha ahaatee ma jirto waxaa jeergaraynayay aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska iyo wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waa shir wuxuu ahaa wuxuu u ekaaba wixii loogu talagalay maybe inuu noqon dabaaldeg buu u ekaa dabaaldeg la leeyahay soomaaliya horey u socotaa waxaan ka hadli jirnay soomaaliya dhimanaysa waxaan ka hadli jirnay dad qaxootiya waxaan ka hadli jirnay iminkana waxaan ka hadlaynaa election baan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa shirkii madaxda iigaadoo lagu qabtay soomaaliyaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa sidii investment loo geysan lahaa maalgelin loo samayn lahaa markaa shir aad u fiican buu ahaa way anaa presentationka ugu horreeyey sameeyey aad baanan ugu qanacnay guud ahaan kuwaasi waxay ahaayeen markaa kulamadii gaargaarka ahaa ee aad la sameynaysay madaxda caalamka laakiin weli waxaa harsan khudbadaadii weyneed aad ugu tala gashay golaha guud ee qaramada midoobey maalinta sabtidaad jeedin doontaa maxaa qorshahu yahay sabtida wey bisha afar iyo labaatankeega waxaan u sheegaynaa dadka soomaalidu waxay leeyihiin inay sheegaan sheekadooda inaan sheegno halkaan ka nimi halkaan joogno iyo geediga halka aan u soconno marka khudbaddaasi waxay noqon doontaa inaananu meel madow ku jirin inaananu rabshad badnayn inaan nahay dad soomaaliya inaan nahay dad nool inaan nahay dadka soomaalidu ay yihiin dad xoog badan oo dhibaatooyinkii soo mar oo dhan soo dhaafay maantana election tegaya berritana wax ka sii fiican qabsanaya jaarkooga nabad la'a gudahoogu nabad uu yahay riijamadooda samaystay sistem ay ku wada noolaadaan samaystay marka waxaan rabnaa sheekadaasi inaan adduunka u sheegno oon la qaybsanno iyadoo furan markaa ugu dambayntii mudane wasiir waxaa socota dacwadda ku saabsan badda soomaaliya u dhexaysa kenya iyo soomaaliya maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax weyn oo arrintaas ku saabsan maxaad nagaga biirin kartaa oo xog aad haysaa waxaan u malaynaa banaanbaxaas inuu noqdo banaanbixii lagu sapoort garaynayey waayo halkaynu joognay laba sano ka hor markii lalahaa waraaqaa la qoray oo waa la bixiyey badda maantana waxaan joognaa koortkii adduunka ugu sarreeyey oon oon ra'yigeenna ka sheeganaynaa dhulkeenna kusoo qaadanaynaa baddeenna kusoo dhowaynaynaa marka insha allah soomaali meel ay joogtaba inay saboort garayso dadka inoo dacwiyaya iyo iyo iyo dowladda soomaalida oo lacag badan iyo tamar badan iyo iyo talo badanba ku bixisay arrintan